waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreeyaba haddaan markiiba soo qabta ibraahinow waxa uu ka yimid asxaabuu ugu horeeyo cabdisalaan cali mataan daacad waa salaamaya hadduu i dhegaysanayo maxamed cabdixakiin bunka isna sidoo kale waa salaamaya saaxiibaba iisoo hoosgala ibraahinow dhambaalkan ugu horeeya waxaa kaloo ku jira cabdiweli maxamuud salaada xayrdaac salaanta marka waa sii jamcinaya inta soo socotay intaan sheegay dhammaantiin waa idin salaamaya waata iyagoo isku duuban haddaana ka tegin maxamed isxaaq mursal iyo mukhtaar maxamed xasan iyo abuukar xaaji goobdoon iyo xaamud ibraahim xamud iyo xukun macalin cabdulle iyo sharmaarke maxamed warsame iyo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan haybe iyo cabdifataax daahir jeyte iyo cabdiraxiin ciise cadow liibaan cabdi cali mulki ibraahim maxamed iyo dhammaan baa la yidhi shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha magacaas waad garata ibraahim wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha waa tahay dadweynahaan hanuunina waxay dhammaantood iyagoo isku duuban saaxiibadaasi hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska bay yidhaahdeen saaxiibkeen cusmaan maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed oo shantii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waaraah ubad khayr qaban rabaha idin kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin aamin waxaa noo baaqayaa cabdirasaaq salaad maxamed iyo cabdilatiif xuseen samatar iyo cabdinaasir xirsi iile iyo yariisow maxamed dilixow faatax sheekh xuseen iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cali jabane iyo qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo axmed cabdisalaan cusmaan dhammaan dadkaasina waxay joogaan magaalada muqdisho waxayna hambalyo gaarsiinayaan cawil axmed kurmiye iyo faadumo xuseen cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay yidhahdeen xaafadda xararyaale ee degmada wadhiigley isku waara ubad kheyr qaban ee beedankala siiyo ayayna leeyihiin aaminayana naguna leenahay dhambaal tahniyada oo markana gacantayda ku soo dhacay ibraahimow haddaan ku darana waxaa dadka diraya ka mid ah shaagi cali liibaan giire iyo sidoo kale cabdisalaan caato axmed rasta iyo sidoo kale cabdi saciid cabdulcasiis ciil mooge iyo sidoo kale saciid macalin guur iyo sidoo kale siraad biixi cabdicasiis bicis baa la yidhi iyo dhammaan bahda reer minneabolis iyo ohio iyo washington d c waa saddex saddex dhinac baa laga kala yimid oo minneabolis ohio iyo washington d c oo barnaamijkan aanu ka tabinayno waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban ay u dirayaan henry cawaale iyo marwadiisa safiye jaamac oo meherkooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota shalay oo jimco ahayd ayuu meherkaasi dhacay waxaan u rajaynaynaa aqalgal loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa aamiin ibraahimna waxaan maqli jiray isku daahba male dhambaalada iyo heesaha saasaa lasugu qaqabanaya toddobaadkan oo isku daahba male shirib heestaan ku dhageedu ayaan soo qabanaya markan waxaana ku luqaynayaa zaki
shimbire howlkaygiyo dhaqashada dareeno marka labaada maqalkiyo laabta iigu siida shimbire howlkaygiyo dhaqashada dareeno marka labaada maqalkiyo igu sida adiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante karalaalma baante tii aan la'aante dadka waaye onto warmo warmo warma laygu dhiibay deeqsi lilaahida war malaygu dhiibe deegsi lilaahida dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london biibaana garsi allaa madoodee dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london biibaana garsi allaa madoodee shimbirihowla dhabartiyo tangabilxaadiko lagu xuso codka dayn lelo xad tiraahda shimbirihowla dhabartiyo tangabilxaadiko lagu xuso codka dayn lelo xad tiraahda adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaada ka lulata adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaada ka lulata tilaabta midatay waluxus aduunku
hagaag shirib iyo hanazaki ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhamaalada caasho waxaa noo baaqayaa abshir aadan maxamed dalmar iyo cabdilatiif barre aadan ganay iyo maxamed aadan sheekh shaah iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir aadan iyo ibraahim aadan iyo waxay yidhaahdeen cabdinuur aadan madgas iyo eedo faadimo cabdiraxmaan iyo eedo raxmo sheekh shaah iyo waxay yidhaahdeen habaryar maryan cali nuur iyo habaryar safiye cali maxamed iyo xaaji maxamed xaaji aadan xasan cabdiraxmaan nuur iyo waxay yidhahdeen ha ka tegana maxamed samow oo master xamari loo yaqaanay waxay yidhahdeen cali cabdi maxamed suraad iyo xasan isxaaq master sankarow iyo waxay yidhahdeen caaqil aadan maxamed cali dhammaan caasha dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed sheekh shaah iyo gacaladiisa malyuun cali nuur oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka baay gaar ahaana tuulada goof guduud waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid macalin maxamed sheekh cilmi iyo sidoo kale aadan cabdi siyaad iyo maxamed cabdulaahi tarbiici iyo sidoo kale dhubbado cali shire staahil cali gurxan iyo xaawo xaaji nuur iyo roodo cabdi xabad iyo sidoo kale faadimo faarax dheere iyo fahan maxamed sheekh iyo shamso maxamed sheekh maxamed maxamuud guuleed iyo fahad daahir axmed iyo maxamed cabdi jaamac dharas buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale cabdisalaan waa cabdiraxmaan deeq xuseen waa cabdulqaadir maxamed cabdiraxmaan duqa iyo sidoo kale cabdicasiis cabdulaahi xaaji iyo dhammaan asxaabta baa la yidhi kaambada waxay hambaliyo leeyihiin cusmaan maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda howlwadaag baa layidhi horta howlwadaag ma xaafad baa mise waa degma ibraahino muqdisho xaafad waa ka weyntaa degmo waay waa degmada holwadaag marka waa xaafadihii aan ku dhalannay kollayba anigu aan ku dhasho on kusoo koray marka waa degmada holwadaag marka xaafaday ahaataba waxaan leenahay arooskaasi ka dhacay degmada holwadaag ee magaalada muqdisho ee dhex maray lamaanaha iscalmaday maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed waxaan u rajaynaynaa in arooskoodu uu rabbi ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamin xaggii heesaha caashooy naftii shalay kuu qashuucday markay qaabilaada seegtay ayaan quyar kaa hayaamay hay tartiib waa ka dhutiye
haddii qandhadii i haysay rabbi iga qaaday maanta he haddaad qalbi dabac filaysay he niyahow qasab laabta maahee he ka quuso qudhayda guurtay waa tahay kii layga roga baa heeryada ku saara annakaa ma ridayo waa tahay si way isku soo noqnoqdaan Qulqul.
hay yaa ku luqay heestaasi fayno waxaa ku luqaynaysaa fanaanada nin oo habi
anuu quruxdaada nabsha markaada qaladkayga gobtay markaan xogka ku qorshiyey ayab qalaxiiga gurtay anuu quruxdaada nabsha markaada qaladkayga gobtay markaan xogka ku qorshiyey hadaad qalaxiiga gurtay naftii shalay kuu qushucday markay qaabilaada seegtay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaaway naftii shalay kuu qushucday markay qaabilaada seegtay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaaway haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta cadaab qalbi dabac filaysay niyow qasab laabtu maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta xataad qalbi dabac filaysay niyow qasab laabtu maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay anuu beerka qayb ku siiyey markaada qadab igu samaysay markaan qaas ku caasumay ayaad qofa loo cubayday anuu beerka qayb ku siiyey cadaada qadab igu samaysay markaan qaas ku caasumay hadaad qalqa loo cubayday ankii dadka kaaga qaybmay markaad u qareemi weynay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaamay ankii dadka kaaga qaybmay iyo qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta haddaad qalbi dabaca filaysay niyow qofab laabtumaane ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay haddii qandhadii haysay waa tahay dhinaca dhambaallada mar kale haddaan dib ugu noqonno intaasna aan ku dhaafno heestay ku luuqaynaysa fanaanada nimca habi dhambaal gaaban ayaa gacantayda markana ku soo dhacay waxaa la yidhi bahda v o a waad salaamantihiin baa layidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waata waanu kaa guddoonnay kadib waxay yidhahdeen waxaan tahaniyad dhalasho oo farxad leh u diraynaa annagoo kale ahee waxay kale yihiin hooyo sugaay soomane iyo hooyo axado sayax iyo sidoo kale aaba mukhtaar mahad maxamed mukhtaar mahad gaani mukhtaar mahad iyo farxiyo mukhtaar mahad waa dhammaan reer mahad iyo sidoo kale sacdiye mukhtaar mahad iyo farxiyo xasan nuur iyo raaxo xasan nuur iyo shukri xasan nuur iyo nasro xasan nuur iyogu dambayntii baa la yidhi nasteexo xasan nuur iyo yuusuf cismaan oyow iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke gadaal bay warqadii kasii furfuratay waa tahay waxaa ugu dambeeya xuseen cabdisamed aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan aabe maxamed xasan nuur iyo hooyo ifraax mukhtaar mahad oo ay gabadhi ugu dhalatay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd baa layidhi kowdii bishan oktoobar ee sanadkan wayba laba toddobaad jirsatay sanadkan laba kun toddobaiyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi saabriin maxamed xasan nuur waxaan leenaha bay idhahdeen saabriin ee allaha kaa dhigo midii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay soo hor caashaqa
xaggee loo wadaa layska soo ururay markuu caashiq yimaada xaaladuhu degaaya sama haye aana shiina ya aad tahay soo hor caashaqa waxaan aada uga helaa ibraahim oo markay leeyihiin habeen keliya caashaqa kuma hirgalo habeeno badanoo rabaa in loo soo jeedo habeeno badan ba raba caashaqa in loo soo jeedo marka waxay leeyihiin habeen keliya caashaqu ma hirgalo hayana kuma fulo marka wuxuu u baahan yahay in habeeno badan loo soo jeedo waxaa bal yiri qofkii dalba meel sare inuu gaaro waa inuu habeeno badan soo jeedaa marka waxaan habeeno loo hurin xidigaha inaad tirso waay
labada fanaan xasan aada waan gartay fanaanada welisa waa tuma iyo khadiija qabanjo
naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quuriyey halistaad qoysi halka iyaga jaali naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quuriyey halistaad qoysi halka igaga jaali hawadhalisa caashaqaigu raac cidba keenta geriday ku hortima hawadhalisa caashaqaigu raac cidba keenta geriday ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kalon lahaynine ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbay oo laymahiisa layla mahale dooburday helay hoobeyoy sohor caashaqa aanashiine hadhowbay laymaheesi layla mahale dooburday helay hoobeyoy sohor caashaqa aanashiine
dhankayga waan ka hanan lahaa weeru roob dhankayga waan kahanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankagii haddaan habar baxayse habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaye hortaa baro habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaye hortaa baro raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman tabuurke raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman dabuurkeed meelo oon horseed looma haadsho way hawinanta oo habeeyayaa ki caashaqa ayu habaabine meelo oon horseed looma haadsho way hawiranta oo habeeyayaa ki caashaqa ayu habaabine
jacaylka uu kula habay laaila u noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigu
qadiijo qalanjo iyo xasan aadan samatar intaas haddaan ku dhaafay ibraahim oo dhinacii dambaalada mar kale waxaa noo baaqaya caasha dhambaalkan waxau naga soo gaaray aabe cabdi mahdi cabdi iyo abti cali buraale iyo waxay yidhaahdeen adeer mawliid mahdi cabdi iyo saado cabdi faarax iyo hooyo faadumo buraale iyo habaryar aamino buraale iyo waxay yidhaahdeen ayaan maxamed cabdi iyo xamda cabdi mahdi iyo leyla cabdi mahdi iyo saxardiid xaashi iyo kamas faarax iyo cabdicasiis caydiid yemane iyo waxay yidhaahdeen cabdi xariir aadan iyo cabdi maxamed gamadiid iyo xasan maxamed muuse iyo hibaaq axmed cabdulaahi iyo ha ka tegina ay yidhaahdeen ayaan cabdi salaan xirsi iyo eedo zahra mahdi cabdi iyo eedo zahre ibraahim cabdi dhammaanna dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay halkan ka gaarsiiyaan axmed cabdi mahdi iyo waxa ay yidhaahdeen xamde maxamed cabdi oo arooskooda uu ka qabsoomay salaxley waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin waa tahay dhambaalkan aan hayo haddaan soo qabto waxaa ugu horeysa hooyo dahabo sheekh axmed kulane iyo aabe maxamed afadhuub shagax iyo hooyo nadiifo nuuriye eedo nuuriye maxamed afdhuub iyo sidoo kale cabdirasaaq shagax afdhuub iyo cabdulqaadir shagax afdhuub wuxuu ku magac dheeryahay macalim qaasim waana la soo madmadoobay waxaa laleeyahay aan laga tegayno naaneystaasi iyo sidoo kale hodan shagax afdhuub iyo deeqo shagax afdhuub iyo sacdiye shagax afdhuub iyo dhammaan ilmo shagax afdhuub iyo saaxiibo kaloo fara badan oo dhambaalkan ku jira oo ay ka mid yihiin xaawo sheekh axmed iyo xamdi daahir ciise ayaan bashiir iyo maxamed sheekh xasan tarabi dhammaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaana taaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska xasan shagax afdhuub iyo aroosadda baa layidhi fardowsa sheekh cabdikariin oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay waa tahay meeqa jimca lasoo dhaafay mise waa tii noogu soo dhoweyd waa tahay ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay waxaanu u rajaynaynaa in rabbi ka dhigo midkii waara wabad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona ugu ducaynaynaa waa tahay heesta kale ee dhegeystayaashana caasha aan u soo qabanayno adigaan ku daynayaa
waa tahay heesta soo socota ibraahim hadaad aniga ugu daysay anigana waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeya fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba heesta la yidhaahda laba lis
wada dhegeysano labalis jacaylkeennii laalmee lumayee ogaade inta uu lexaha furay baysirina kaniin jacaylkeennii laalmee lumayee ogaade inta uu lexaha furay baysiri laciis kaniin mar labaad cusboona idlaaxiniyo qadar Mm, luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixaad mooy mar labaad cusboona idlaaxiniyo qadar Ah, luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixaad mooy haddii uu lugo ay beriilib guddoonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa laafyaha laafyaha ragada haddii uu lugo ay beriilib guddoonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa laafyaha afyaha xaragada wakaa inoolulay wakaa inoolule laacii qoreeto wuxuu yidhi la daabsada naski kalgacalada yaaya wakaa inoolule Ah, wakaa inoolule raacii qoreeto wuxuu yidhi la daabsada laski kalgacalada hadduu lama ubaxliyo iyo sida laya farax hadduu lama ubaxliyo iyo sida laya farax inagoo lifaadoon aan laba lisneego aan laba lisneego hadduu lama ubaxliyo iyo sida laya farax hadduu lama ubaxliyo iyo sida laya farax inagoo lifaadoon an laba lisniyo laba lisniyo jacaylkeennii loolida waayahu kalaaliyeen intu liicayo lumay ay sidii wax uma ahayn jacaylkeennii loolida wayuhu kalaaliyeen intuu liicayo asiri wax uma harin socelii larhkiisii iminkuu la laba shiday calamqariyo liila soo dhaa libaaxii soceli dharhkiisii iminkuu la laba shiday luga uu isku taagiyo weelay lixaduway haddii uu lugo'ay beriiligu guddoonsaiyagu wuxuu lagac ka siiyaa laafyaha laafyaha xaragana haddii uu lugo'ay beriiligu guddoonsaiyagu wuxuu lagac ka siiyaa laafyaha laafiyaha xaqagada wakaa inoolulay wakaa inoolulay raacii horeeto wuxuu yidhi la daabsada laaskii kalgacalada yaaya
waa tahay ka socota baa la yidhi asad cabdi faarax oo jooga magaalada bern ee dalka switzerland baa la yidhi waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o islaan kadib buu yidhi waxaa halkan hambalyo guur ka diraya hooyo faadumo caydiida gaboose iyo abe cabdi faarax buraale iyo maxamed cabdi faarax iyo xaaskiisa iyo sidoo kale asad cabdi faarax iyo xaaskiisa waa dhammaan ilmo cabdi faarax iyo xaasaskooda yaasiin baa ku jira cabdi faarax iyo xaaskiisa iyo faadumo cabdi faarax iyo seegeda iyo casood cabdi faarax nimco cabdi faarax khatra cabdi faarax waxay kala joogaan dalalka maraykanka switzerland soomaaliya iyo suudaan waxaas iyo sidoo kale bay yidhahdeen asxaabta kale ee aan laga tegi karin waa cabdinuur muuse xirsi iyo suldaani yuusuf cali axmed maxamed barkhadle iyo garaad sare baa la yidhi muxyadiin sheekh xaaf iyo asxaab kaleo halkaan lagu soo koobi karin dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan aan lasoo koobi karin boqorka baa la yidhi iyo boqoradda garaadka reerka iyo ogaaska reerka oo aa tahay waa axmed cabdi faarax bay yidhaahdeen iyo canab maxamed cabdi oo meherkoodu ka dhacay bishan oktoobar habeenkii xadda soo gelaysa baa la yidhi magaalada london ee dalka britain waxaan leenahay bay yidhaahdeen allaha isu kiin barakeeyo hana idinka yeelo qoyskii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala annaguna waxaanu leenahay aamiin aamin aabe cabdi keenaan xirsi iyo hooyo nadiifo maxamed caalin iyo waxay yidhaahdeen axmed cabdi keenaan xirsi iyo faadumo cabdi keenaan iyo aamina cabdi keenaan iyo aabe maxamuud xuseen iyo hooyo iftiin maxamed xuseen iyo sidoo kaleeto cabdiqaadir xasan keenaan iyo xaaskiisa foos cali keenaan iyo mahad diini xasan iyo xaaskiisa sacdiyo cali keenaan iyo faadumo khaliif keenaan iyo seygeeda maxamed xasan keenaan faadumo xasan keenaan iyo seygeeda sheekh daahir zahre cali keenaan iyo farxiyo cali keenaan iyo hodan cali keenaan ha ka tegana bay yidhahdeen aabe cali keenaan iyo hooyo cibaado xaashi yuusuf iyo eedo xabiibo keenaan iyo eedo caanood keenaan waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay taaniyad gaarsiiyaan cabdi keenaan xirsi waxaana jecel yihiin dhammaantood in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdiqaadir cabdi keenaan iyo weris maxamuud xuseen oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda buulixuubey waxaana ay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax ubad kheyr qaba kala hela aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim oo heesta ugu dambaysa bal haddaad soo qabatid ee, dhegeystayaashaan uga tegayna barnaamijka caasho waxaan usoo qabanana dhegeystayaasheena heesta kurbo oo uu ku luqayo yuusuf jeego
guud ahaan dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatay iyo inta heesaha ku jira iyo xogdoon ku dhegeysanaysaba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin haddaad ka ballayd halkaaga jacaylka nafta nafta nafta naftaad ka ballayd haddaad ka ballayd halkaaga jacaylka nafta nafta nafta naftaad ka ballayd koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa laaan karaynin qofka raadooda ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn maanka kohanaya mar walba kulankaado kolkoolin u baahan mar walba kulankaado labaan karaynin qofkaada dhintooda ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn maanka kohanaya mar walba kulankaado kolkoolin u baahan mar walba kulankaado haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa